bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwooda uga door garoon mucaaradka dowladda soomaaliya oo war ka soo saaray kulamada ay la qaateen madaxweyne xasan sheekh booliiska soomaaliyeed oo war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay xaafada tarbuunka ee degmada hodane ee magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir oo maanta shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta madaarista imaam shaafici warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan suudaanta koonfureed oo beenisay inay kala hadleen israa'iil dubadejinta dadka reer khaza qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ay dalka ku dhegeysan doontaan haddaba been qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay madashaasa madaxibadda soomaaliyeed ayaa maanta soo saartay warmurtiid ay kaga hadashay xaalada siyaasadeed iyo amni ee dalka ka jirta kadib kulan ay muddo ku dhow laba bilood wadahadal kula lahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud madasha ayaa sheegtay in kulamadii wadaxaajoodka ahaa aysan ka dhalan wax heshiis ah oo wax ka bedeli kara xaalada siyaasadeed amniga iyo hanaanka doorasha ee dalka taas oo ay ku tilmaantay fursad weyn oo lumisay rajadii shacabka soomaaliyeed warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in dalka uu marayo marxalad kala beer ah oo khatar ku ah jiritaanka dowladnimada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyadoo khilaaf siyaasadeed iyo colaado hubaysan ay aqabad ku yihiin dadaalada lagu doonayo in lagula dagaalamo al-shabaab warmurtiyeedka madasha samata bixinta soomaaliyeed ayaa warbaahinta waxa u aqriyay axmed ciise cawad
madasha samate bixinta soomaaliyeed oo ka duulaysa kow adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay beddelkii dastuurka labo in meel looga soo wada jeesto dagaalka kooxaha argagixisada ah al-shabaab iyo daacish si loo badbaadiyo jiritaanka qarannimo iyo dowladnimo ee dalkeenna saddex in dowlad goboleedyada maqan ee puntland iyo jubbaland lagu qanciyo inay qayb ka noqdaan wadahadalka qaran afar in heshiis buuxa laga gaaro doorasho toos ah oo daah furan heshiis lagu yahay looguna gogol xaarayo qof iyo cod kuna salaysan dastuurkii dadka soomaaliyeed ku heshiiyeen laba kun iyo labiyo tobankii madasha madashu oo ka barigantaalaysa qodobbada kor ku xusan ayaa wadahadal la furtay madaxweyne xasan sheikh shan kulan wadaxaajood oo socday muddo bil iyo bar ah oo labada dhinac dhex maray ayay madashu dalbatay in madaxweynuhu uu ka laabto cutubka afraad ee dastuurka iyo shuruucdii doorasho oo ka ratimatay kaasoo dhaawacaya heshiiskii siyaasadeed ee saldhigga u ahaa jamhuuriyaddii saddexaad ee dalka sida nidaamka baarlamaaniga ah hannaanka xugun xukun ee federaaliga ah awood qaybsiga siyaasadeed doorasho afar sannadla ah talada geedi socodka dowlad dhiska dalka oo wadar ogol lagu gooyo madashu waxay u dhabar adeegtay in wadahadallada laga midho dhaliyo si dalka looga samata bixiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan dhaawac ku ah wadajirka iyo midnimada niyad jabkana kuridi ku riday shacabka iyo beesha caalamka taasoo u adeegaysa cadowga soomaaliyeed ee argixisadu ugu horrayso lama gaarin heshiiskii ay shacabka soomaaliyeed rajada gelin ee shacabka soomaaliyeed rajada gelin lahaa loogana badbaadi lahaa khilaafka loogana mashquuli loogana mashquuli lahayn dadaalka looga soo horjeedo argixisada madashu madasha waxaa waxaa u aragtaa inuu dalku marayo kala bayr halis ku ah jiritaanka dowladnimada iyo midnimada dalka haddaba madashu waxay ku baaqaysaa in dib loogu laabto dastuurkii laba kun iyo labiyo tobankii ee ay bulshada soomaaliyeed heshiiska ku ahayd ee ku salaysnaa nidaamka baarlamaaniga ah ee ee ku dhisnaa heshiiskii carta in sagaalka bil ee ka harsan muddaxileedka madaxweynaha xal laga gaaro doorasho toos ah oo loo dhan yahay heshiisna lagu yahay dalkana u hoggaamisa qof iyo cod in deg deg loo joojiyo colaadda ay dawladdu dalka ka howrinayso gaar ahaan gobolka gedo in uu madaxweynuhu hakiyo arrimaha dhulka danta guud ee dhalisay xasilooni darrida ugu dambayn madashu waxay caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadaxaajood dalka lagu samata bixinayo iyadoo mudnaan la siinayo danta guud midnimada dadka iyo wadajirka ummadda si taas loo midha dhaliyo madashu waxay go'aamisay in guddigii wadaxaajoodka uu sii wado hawshiisii dhammaad waa mahadsantihiin booliska dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay xaafadda tarbuunka gaar ahaan degmada hodan cabdifataax muumin ayaa muqdisho ka soo diray taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin kooban uu ka bixiyey dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir war-saxaafadeed ka soo baxay laamaha amniga ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka amniga ee caasimadda muqdisho howlgal isugu jira amni xaqiijin iyo la dagaalanka hubka sharci darrada ah ay ka wadeen xaafadda tarbuunka ee degmada hodan ee gobolka banaadir kaasoo arurnimadii ay hore saakay iska hormaad hubaysan kala hor yimid koox maleeshiyo ah taas oo keentay in ay rasaas in muddo ah socotay isweedaarsadaan ciidamada amniga ee ku jira howlgalka iyo sidoo kale kooxdii hubaysneyd war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in falkan uu ahaa mid khilaafsan nidaamka amni ee caasimadda waxaanuu dhaliyey waxyeelo isugu jirta dhimashiyo dhaabac oo soo gaaray dad shacab ah oo goobta ka agdhawaa xubno ka tirsan ciidamada amniga iyo qaar ka mid a kooxdii hubaysneed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu dambayntii taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada amniga ay xasiliyeen goobta kana saareen xubnihii maleeshiyaadka hubaysanaa ee dagaalku uu saaka ku dhex maray xaafado ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkiisu ku sheegay inay ka xun yihiin wixii dhacay ciidamada amnigu aad ayay ugu xun yihiin falalka noocan oo kale ah waxaana ay tacsiib u direen muwaadiniintii waxyeeladu ka soo gaartay iyaga oo looga digay cid kasta oo ku jirta falal noocan oo kale ah in ay ka waantoowaan war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaya xilli saacdihii ugu dambeeyey xaafado ka tirsan tarabuunka ee degmada hodan ee gobolka banaadir dagaal toosa muddo saacadaha uu ku qaatay halkaas iyadoona ugu dambeyntii sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga lasoo afjaray maamulka gobolka banaadir maanta shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad mustaf xasan ayaa magaalada muqdisho ka soo diray maamulka gobolka banaadir ayaa si rasmi u shaaciyey natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir waxaana munaasabadda abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka si loogu dhiirigeliyo dadaalka iyo guusha ay muujiyeen munaasabadda oo si heer saraa loo qabtay ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cali maxamed waxa uuna bogaadiyey horumarka waxbarashada gobolka banaadir isagoo ku ammaanay ardayda iyo macalimiinta dadaalka joogtada ah ee kor lagu qaadayo waxbarashada gobolka banaadir anigoo ku hadlaya magaca agaasinka waxbarashada gobolka banaadir waxaa rabaa inaan idinkaga mahad celinno dhammaan kasoo qaybgelkiina kulankan aadka u quruxda badan oo ah nafuurnimadii iyo dadaalkii iyo juhdigii lagu soo bixiyey imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan oo aan bulshada gobolka banaadir wakiil uga ahayn sidaa warbixinta ku aragteen imtixaanka heerarka kala duwan iyo xiliyadoo soo bilowday nidaamyadii la marsiiyey waxaa qaadnay saddex imtixaan oo kala duwan midka koowaad oo ah ardayda baahiyaha gaarka aan qabin ardayda baahiyaha gaarka qaba waxaa u kala qaadna labo dhagoolada iyo kuwa araggala waxaa saddexdaas imtixaanu qaadayna waxay ahayd ardayga soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba inay helaan xuquuq isku mid ah qof walbana baahidiisa laga daboolo
afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane saalax xasan cumar ayaa shaaciyey muhiimadda iyo ujeedka imtixaanka shahaadiga ah isagoo caddeeyey in maamulka gobolka banaadir uu ka go-an yahay tayeynta nidaamka waxbarasho ee magaalada muqdisho
ardayda gashay kaalimaha ugu horeeya natiijada imtixaanka sanadkan kaalimaha ugu horeeya kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay gabdho waxayna kala yidhin kaalinta koowaad roll number ba laba shan hal hal sagaal eber toddobo waxaa ku guulaysatay gabadha lagu magacaabo sakiyo cabdulaahi cali iimaan degmada warta nabadda dugsiga amiir nuur wadarta guud ay keentay waa toddoba boqol konton iyo sideed isku celcelis sagaashan iyo afar dhibic sideed darajadana waxay ku gudubtay a kaalinta labaad roll number ba laba shan hal lix laba sideed sagaal waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad gabadha lagu magacaabo zahra axmed cali maxamed degmada dharkenley dugsiga giire waxay keentay toddoba boqol afartan iyo saddex isku celcelis sagaashan iyo laba dhibic sagaal waxayna ku gudubtay grade a kaalinta saddexaad roll number ba laba shan eber lix saddex labo lix waxaa kaalinta saddexaad ku guulaystay gabadha lagu magacaabo maymuun ramadaan cali cumar degmada yaabshiid dugsiga imaamu zaylici wadarta guud toddoba boqol afartan iyo labo isku celcelis sagaashan iyo labo dhibic sideed waxayna ku gudubtay grade a gudoomiyaha gobolka banaadir mudane xasan maxamed xuseen ayaa ballan qaaday in la xoojin doono dadaalada kor loogu qaadayo horumarka waxbarashada caasimadda si ay ula tartanto heerarka waxbarasho ee caalamiga ah waxaan jeclaa waxaan jeclahay marka hore inaan hortiina hambalyo iyo ammaan ugu diro ardaydii guud ahaan gudubtay ee sanadkan u bilaabanayso daraasada dugsiga sare waxaan dhanka kale si gaar ah ugu mahadnaqayaa ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanka iyo fasalka sideedaad ee muujiyay dadaalka kartida iyo aqoonta marka waxaan leeyahay hambalyo gaara ayaan u dirayaa iyaga iyo waalidiintooda iyo macallimiintoodii ku soo dadaalay ee soo waxbaray soona barbaarshay wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta madaarista imaam shaafici muna xasan ayaa muqdisho kasoo dirtay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya saadaad maxamed nuur caliyow ayaa dhagax dhigay dhismaha madrasada xarunta dhexe ee mu'asasada imaamu shaafici oo si casri ah loo dhisi doono gudoomiyaha mu'asasada imaamu shaafici cabdiraxmaan ibraahim cilmi macalin kobac ayaa sheegay in si casri ah loo dhisi doono dhismahan sidoo kale waxa uu sheegay heerarka ay soo martay madrasada maanta runtii waa maalin farxad waxay farxad u tahay bulshada soomaaliyeed waxay farxad u tahay bahda waxbarashada waxay farxad u tahay bahda reer imaan shaafici waxaan ka faraxsannahay soddon iyo toddoba sano ka hor in wasaaradda waxbarashada ay nagu wareejisay dhulkan runtii isagoo dadunsan oo baaba'san runtii imaam shaaficina shaqa ku qabtay dib u dhisay maanta waxaan ku faraxsannahay soddon iyo sideed sano kadib in iskuulkii imaam shaafici dib loo habeynaayo oo la dhigaayo iskuul casri ah waxaan ku faraxsannahay in wasaaradda waxbarashada nagu og tahay maantana runtii oo noo dha noo dhagax dhigaayo wasiirkeenna waxbarashada faalax cabduqaadir wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya saadaad maxamed nuur caliyow ayaa bogaadiyey doorkani madrasada imaamu shaafici ku leedahay tayada waxbarashada dalka maanta waxaa farxad noo ah inuu noo dhax dhigay iskoolkii aan soo dhigtay sida iskoolkan imaam shaafici waxaan soo galay aniga aan ka mid noqday ardaydeeda kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii labada kunna waa ka qaylin jibiyey dugsi sare marka maanta waxaan farxad i ah inaan goobjoog u ahaado anagoo ku uhelinaya wasiirka waxbarashada soomaaliya ustaad faarax cabdiqaadir aad iyo aad aan ugu farxsannahay iskoolka in dib habeen iyo dibudhis iyo dibu casriyeen cusub laga dhigayo isagoo laga mid dhigayo iskoolaadka casriga ah marka waxaan aad ugu faraxsanahay sidoo kale maanta inaan qayb ka ahaado dhagax dhigga dib u dhiska iskoolka waan soo dhaweynayaa waxaan kusoo dhaweynayaa ustaad maxamed cabdiqaadir ustaad farax cabdiqaadir oo ah wasiirka waxbarashada soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in dhowr iyo soddon sano ka hor uu halkan istaagi jiray islamarkaana uu kula hadli jiray ardayda dugsiga u taagan dabuurka
farxad aad iyo aad weyn ayay ii tahay in aan halkan mar kale imaado anigoo xusuusta xusuus dheerna ay igu leedahay dhowr iyo soddon sano ka hor inaan halkan soo istaagi jiray oo aan kula hadli jiray ardayda ee dugsiga dhigata oo daabuurka subaxii u taagan mid ka mid a ardaydii waa wasiirkan garab taagan ee madaxda ah waxaana hubaa inay jiraan kuwo kale oo kumanaan ah oo nolosha qaybo weyn ka galay bulshada wax ka badbaadiyey dhakhaatiir ah injineero ah siyaasiyiin ah halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydow jowhar markana warka caalamka dowladda suudaanta koonfureed ayaa si adag u diiday war sheegaya inay kala xaajoonayso maraykanka iyo israa'iil qorshe dib udejin loogu dejinayo falastiiniinta khaza warbixinno soo baxay toddobaadkani ayaa lagu sheegay in dalka uga da-da yar caalamka uu wado qorshayaal tal afiif ka leedahay sidii loo fududeyn lahaa barakicinta ballaaran ee dadka reer khaza taasoo cambaarar xoogan kala kulantay jaamacadda carabta iyo dowladda masar wasiirka arrimaha dibadda ee suudaanta koonfureed sameeye monde kumba ayaa u sheegay warbaahinta halkaasi uu yahay been awarka imaanaya cadowga nabadda xasiloonida iyo horumarka koonfurta suudaan wuxuu carabka ku adkeeyey in aanan jirin wax wadaxaajood ah oo ay la yeesheen israa'iil ama maraykanka taasoo arrintani la xiriirta dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawano soo gaari waanag intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kuleenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgelyo